kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
kulan wacan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool indheer gareedka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha dahasoon iyo dabagalkooda waa barnaamij ku dhisan murtida tiraada caqli rageed iyo caanidaadba waa la ururiyaa maadaama soomaalidu ku mahmaahdo maahan rag waa mudcayo badan yahay ma jirto meel kaga habboon madasha kaswadaaga waan isugu keenno aragtida iskasoo horjeeda ee iswaafijintooda lagu dhalin karo tale iyo tusmo toddobaadkan waxaanu falanqeyneynaa sida ardada jaamacadaha uga faa'idaystaan garaad gacmeedka ama a i-ga dhanka farsamada waa ibraahim cali kusoo dhowaada kaswadaag
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataah dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
ogeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo sagaal labaatan sanana ka shaqeynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta iyo ardada soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka labada kun lix iyo labaatan labada kun toddoba iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa laba iyo toban kuliyadood oo ay hoos tagaan in ka badan lix iyo afartan takhasus kuliyadda injineerinka oo ka kooban takhasusada kale ah architecture interior design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting procurement and logistics management business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyadda kombyuutarka iyo i t oo ka kooban combyuter science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s software engineering iyo cyber security and artificial intelligence a i kuliyadda medicine and surgery oo ka kooban dawooyinta iyo qaliinka kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwevery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dentistry oo ka kooban qaybta daweynta ilkaha iyo afka kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban sharciga qaanuunka sharciga iyo qaanuunka kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha health and veterinary care kuliyadda duulista rayidka civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska cyber security and artificial intelligence a i oo ka tirsan kuliyadda computer science and i t fiiro gaar ah jaamacaddu sidoo kale waxaad ka helaysaa takhasusyo online ah iyo kuwo part time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo kow shahaado dugsiga sare asal iyo koobi labo afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha ah saddex warqadda dhalashada afar warqad asluub wanaag ah shan bixinta lacagta isdiiwaangelinta diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqaduna waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqaduna waa sideedda subaxnimo ilaa afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlanka la xiriir whatsapp nambarka blas labo shan labo lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afar afar ama imailka info at mu e d u s o ama admissions at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemay hagaag a i waxay maanta noqotay mid ka mid a aaladaha ugu saameynta badan dunida halkii ay ahaan lahayd oo keliya aalad lagu madadaalo waxay ardada jaamacadaha u tahay caawiye dhinac kasta leh oo habbarashada iyo cilmibaarista bedelay waa aalad aan keliya lahayn faa-iido balse ay barbartaal faa-iido daradeeda haddaba sidee ardada jaamacadaha uga faa-iideystaan garaad gacmeedka ama a i-ga waa ciwaanka aan toddobaadkan ku falanqeyn doono kaswadaag oo ay nagala qeybgelayaan cabduqaadir nuur daahir cabdixamiid axmed cumar saabiriin maxamuud jimcaale ruba xasan cilmi suheybe cabdi axmed faadumo muumin calasow iyo cabdinaasir jaamac oo takhasyo kala duwan ka barta jaamacadaha dalka su-aasha ugu horeysa haddaan cabduqaadir ku bilaabo ee ay muxuu ka caawiyaa marka la eego dhinaca waxbarashada jaamacadda ee ayda waxyaaba badan iga caawisaa ee ugu horeyda xalinta equationka iyo su-aalaha adag sidoo kale waxay aad iga caawisaa fahamka waxyaabihii aan kaga soo wareeray ama aan ka fahmi waayey sharxaadda macalinka u bixiyey sidoo kale waxay aad iga caawisaa xalinta iyo qorista presentationada aan u baahanahay sidoo kale waxay aad iga caawisaa inaan sameeyo researches waxyaabaha markaas oo macalinka noo diro iyo baaritaano cilmiyeed intaas kadib ayada waxay ardayda engineerinka u qabataa waxyaaba aad u muhiimsan eena ugu horeyda sameynta daraasaad iyo cilmi baarisyoba cabdixamiid adigana sidee uga faa'idaystaa a i aada umahadsan tahay haddaan ka hadlo aragtida seen ani u isticmaala a i a i like waa macalin xaafadda ii joogo kale oo wax saas kharash aan iiga baahnayn gooni waxyaaban uga faaidaysta waxaa kamid a tusaale markaan arin xaliyo kale broblem markaan xaliyo inaan asiga intu roblemkan u dhiibo iraahdo tijaabi bal saxnaashihiis intuu leegyaa waxaan aan sameeyey wax igu adkaadoo kale inaan weydiiyo xalkii uu ila raadiyo yaan u isticmaalaa waxyaabahaan u isticmaala waxaa kamid a aniga nafteyda assessment igu sameeyo iyo qiimeyn igu sameeyo heerkii mar aan tijaabinayay kuliyadeyda waxaan sheegay inaan dhigto computer network and security marka program waxaan diyaarinayay imtixaan oo professional cisco certificate c c n a la yihahdo marka waxaan rabay inaan ogaado heerkan anigu ka joogo so aniga qiimeyn igu samey maxaan ka aqaanaa c c n a maxaan ka aqaana qiimeyn igu sameeyo kale su-aalo macquulo weydiinayo so wuxuu ku sheegaa marka halkaasaad joogtaa waxaas waxaasaad u baahan tahay inaad barati so self assessment inuu aniga igu sameeyo aniga iqiimeeyo kale waxyaabaas isticmaala sidoo kale uu assignementyada oo lagi soo diro inuu ila xaliyo ayadoo markaasna aanan dhehaynin assignementiga dhan intuu dhiiba aan xali dhehaynin laakiin intaan anigu isku dayo wixii iga khaldanoo kale ii toosaan ira so siyaabahaas iyo siyaabo kaleo lagu diray aan u isticmaalaa sabrina sina sabriin sidee markii hore inta aadan bilaabin adeegsiga a i-ga sidee u aragti before a i-ga waxay uga adkaa mararka qaar inaa helo maxaa lahaa cashiradii inaad dib u muraajaceeyo hadaa xitaa isku daydid inaad dib u muraajaceyso mararka qaar waxaa jiro inaad u baahatiid macalin ama qof kula muraajaceeyo soo aaday noogu adkayd inaa helo ama aaday iigu adkayd in ani ahaan helo qof dib iila muraajaceeyo waxay noqon jirta inaa raadiyo dad inaa dadkii markaa heshid haddana aa ballan qabsatihiin meel iskugu imaatiin soo teem badana halkas iiga dhumi jiray haddeertaan marka koowaad teemkii wuu ii manage gareysmay waxaan helay ai iga caawinaayo fahamka casharada xalinta assignmentiyada inaa research sameeyo soo aiga wax badanoo iga caawiyaa dhihi karaa marka maxay yihiin waxyaabaha uu ka caawiyey Een, waxa ugu weyn aan hadda dhihi karo uu iga caawiyo waxaa ka mid a een, ani waxaan ahay arday i t khaasatan computer science soo inta badan programming languages aa qaadanaa ama oo jaamacadda ku dhiganaa soo aad wuxuu iiga caawiyaa fahamka programming languageska inaad dib u barto inaa xitaa programming language aanan weli jaamacadda ku qaadan oo kale inaan ani isbaro Een, sidoo kale wuxuu iga caawiyaa xalinta erariska soo coding waxaa la dhahaa sameynaa codingkaas eraraa ku qabsanaya dependencyga soo erarkaas inaa xalisid waxay u baahanaysaa haddaa keligaa tahay fahamkeeda waqti badan laakiin ai markaa kaashanaysid taamkii uu waxyar uu ku manage gareysmaa fahamkiina uu ku fududaanaa waa tahay rubbaan siinaa rubba aiga adiga muxuu kaa saaciiday ee, muxuuna kaa kaafiyey Een, bismillaah awala marka horeeto aayga waxaa uu ku faa'iido ka mid eh inaad ku barto luuqadda ingilishka oo maanta aa isdhihi karo waa ku hadli kartaa waa fahmi kartaa mid kale waxa iga caawiya asaamantiyada oo kaleeto inaa ku diyaarsado inaa u diro ex een, casharada oo kale aa fahmi waayo kale oo dhaho iisoo ex balangarey exercise iiga sameey ee, waxyaabo badan oo iga caawiya ayaga waxaa u diraa ereyo soomaali oo kaleeto waxa igu soo turjuma ingilish ee, mida kale waxaa jirta recordana ani aan ku wada sheekaysanayno qoraallo oo isoo diyaa oo isoo qoraa hadalkii aan ku hadlay jumladda iga qaldan oo isaxaa saas aageed luuqadda ingiliishka aad oo iiga saaciday mida kale waxaa jirto een, een, waxaa kaleeto ku bartaa oo kaleeto een, markaa u baahdo inaa wax soo iibsan karo soo iibsado oo kale daawooyinka oo kale een, waxyaabahan oo daawooyin kale isticmaalo fitamiiniska oo kaleeto waa geliyaa sawaraa ka qaadaa waxaa dhahay iiga waran ma wax dhibaato ma ii geysan karaa kareemanka oo kale haddaa soo gato kale is- intaa sawiraa u diraa oo, ee, wuu ii sharxaa waxyaabaa u fiican yahay een, inuu yahay originaal oo kaleeto markaa dha originaal miya oo kaleeto wuxuu leeyahay ee, waxyaabaha calaamadaha fiiri fur baakada wax ka hooseeya fiiri yani waxyaaba badan itlaa markaas waxaa ogaadaa waxaan inay yihiin wax originaal iyo inay fake yihiin waxyaabahaasoo kalena waa iga caawiyey Ee, rubba dhinaca waxbarashada marka laga yimaado dhakhtarna waa ku yahay marka taas ma laga yaabaa inay halis ka imaato of course marka hore waa soo gatay waa soo iibsaday waxaan een, yacni anaa soo iibsaday ee, waxa usoo iibsadana way ku jirtay laakiin waxa u weydiiyaa inuu asigana iisii hubiyo oo kaleeto markaasna waxaa ka helaa natiijo fiican oo eberka hortaba aa sii ogsoonaa waxaan ani aa dalbaday Ee, sidoona iigu sheegaa suheybaan siinaa ee, suheyba yani adi ahaan maxaas leedahay faa'iido waa kuu leeyahay shakhsiyan markii ai la yiraahdo horta ka arday ahaan aniga horta faa'iido badan buu igu soo kordhiyey Een, muddadii aan ku jiray isticmaalkiisa waxaa bilaabay xilligii dugsigayga sare dhammaadkiisa ilaa waxaa wadaa hadda oo ahay arday jaamacadeed marka waxyaabo badanuu iga caawiyaa een, problems badan buu ii xaliyaa sida dadkii hore hore usoo sheegeen oo kaleeto assignmentiska inaa xalin u helo oo kaleeto xalintana wax kale ma ahan assignmentiga ma ahan inaa intaa asiga geliyo dhahay assignment ii qor ee keliya waxaa weeye inuu ilan falanqeeyo mowduuca la iisoo diray aan raba inaa ka hadal ka hadlo maadaama fahan dheeri aan ka haysan inaa asaga la kaashado oo dhaho ila falanqeeyo mowduucan baa diyaarinaya maanta la iisoo diray dan uu ila falanqeeyo kadibna aniga mowduucii markaan fahmo aan assignmentigayga diyaarsado uu iga caawiyaa waxyaabaha qaladaadka iiga jirjirana sidoo kale inuu iga saaro qaladkaas oo kale meeshaas waxaa fiican meeshaas inaan ku bedeshidoo kaleetan uu iga caawiyaa Een, sidoo kaleeto ee ayagan faa'iidada kaleeto u yeesha waxaa waaye markaa jaamacadda kusoo biirayay isticmaalka kombyuutarka een, xoogaa si fiican maanan u aqoonin qaabka wax loogu diyaariyo wuu iga caawiyey maalin kasta cashir buu isiinaya wuxuu dhahay cashirkan baa ku siiyey soo baraatikee markaan baraatikeeya dan j- su-aalu iga weydiinayaa su-aalihii baa ka jawaabaya haddana maalinka xiga sidii oo kaleeto ilaa uu ila wado muddo bilooyin ah camal oo kaleeto uu kadibna isii weydiiyey ma rabtaa inaad sii hormarisid xirfadaada mase intaan baa ku ekeenaysaa wuu kugu filan yahay marka sidoo kaleeto een, mar kale wuxuu ila bilaabay inaan barto dhanka luuqadaha oo kaleeto turjumaanadooda luuqado aa jeclaha yacni oo kale inaa xiiseeya raba inaa wax ka ogaado oo kaleeto inaa weydiiyo oo kale asaga luuqadaasaa bara rabaayo see waaye m- een, yacni muddo intee la-eg igu qaadan kartaa barashadeeda iyo beysigeeda oo kaleeto inuu isiiyo luuqadda ingiliiskana sidoo kaleeto inuu yacni aan hormariyo oo kaleeto uu iga caawiyaa sidoo kale maadaama ahay arday social work barta facultiga aan bartaa wax ka weydiiyaa markasta oo waxaan dhahaa facultigan inaan bartay oo kale inaan ku dhex jiro maadaama aan ku dhex jiro su-aalo iga weydiiya yacni muddadii aan ku dhex jira aan baranayay een, yani feedback nuuceeya ka soo celiyo si fiican ma u aqaanayo ma u fahansanahay mise weli waxbaa iga dhiman marka ayga faa'iido badan buu noo leeyahay haddaan nahay ardayda faaduma markaan siinaa ee, faaduma dhinacaaga waxyaabaha laga dhawaajiyay waa la socotay xaggaaga bal ka waran waxyaabaha u isticmaala ani waxaa ka mid ah inaa sidii ee abaaye sheegtay asaamintiyada aan ku diyaariyo sidoo kale productiyada inaan ku fiiriyo an also waxaa u isticmaalaa een, maadaama ardayd sharci barata aa ahay adduunka sharciyada way kala duwan yihiin waxaa jirto wadankan haddaa joogtid wadan kale sharci uu leeyahay an also waxaa lagaa rabaa inaa sharciyadaas isla heysiisid oo micnaha aa la socotid awaarnes aa u leedahay waxyaabaha ugu badana marka ani asaga aa ka wada sheekeysano ama su-aalo iga weydiiye ama la socdo waa meelaha laga heli karo xogtaas xitaa ani ma dhihi xog jawaab adiga isiisay aa ku qanacsanaana laakiin waxaa dhahaa linkiyada iyo meelaha laga heli karo xogahan ay sheeg sida websaydyada laga akhriyo kale waxyaabaha saas lamidka ah marka wakaasa saas aa u isticmaala aniga tilmaamtay sidoo kale inuu dhakhtar ku yahay oo waxyaabaha qaar aa weydiiso ee, bal ka waran taas saameyn ma u aragtaa inay kugu leedahay maya aniga aas dhakhtar ahaan u weydiiyey waxaan bas een, hadda google aa la isticmaali jiray xilligii hore waa daawo markaa soo gadato kale magaceeda lagu qori jiray informationkii wax loo isticmaalay waxaas uu kusoo qori jiray hadda googolkii xog badan ma soo wada qoraya sababtoo kanaa ka fudud oo ka iisisan marka la dhaho marka yacni xogtii adiga aad sii ogeed markaa daawadan soo iibsanaysa ama markuu dhakhtarka kuu soo qoraya waa ogeed soo maaha yacni inaad sii jagraysid oo ogaatid unbaa u isticmaalaysaa laakiin wax totally boqolkiiba boqol aa ku kalsoonaanaya sida dhakhtar ahaan uu aaminayo ma aha taasaa u gudbaya cabdinaasir hay waxaan dhiwaa ardada qaar waa kala simnaan karaa dhanka assignmentiga dhan kale waa kala simnaan karaa laakiin ani maadaama multimedia ahay oo kaleeto markii abor amase aa samaysana boster oo kaleeto waxaa sameeyaa sawirada qaar intaa soo degsan lahaa mise qof oo ama sawir high low quality lagu soo diro chatgpt aa la tagaa ama high quality aa ka dhigtaa ama sawirka markaas oo kaleeto aa raba inaa sameeyo oo kaleeto aa sawir ahaan ugu soo abuurtaa then mar mar qaar waxaa jirto fi primer baro isticmaalo video edit garanayo oo kaleeto qayb waxaa jirto letiska kalarka loo isticmaalo video waa kalarkiisa arkaa soo qaadaa asaga u dhiibaa letiska videoga ku jiro iisoo bixiyaa dhahi karaa that means ana marka letiska raadinin meel kale ka aadin letis ahaan usoo bixinaa videogan kalena oo ku isticmaali karaa that means marka kalar ahaan oo isticmaalaa sawir ahaan oo isticmaalaa xitaa waxaa jirta dhisaana intaa diyaari mar qaar oo rabo inaa fontis ama taariikha ka bedelo loo kaleeto anoo markaas magaalka ku maqan oo kaleeto meel jiro dhisaankaas inaa sa u dhiiba dhaho taariikhdaas iyo bedel ama sawirkaas iyo bedel inta kale hayo saameynin oo kaleeto oo isticmaalaa markay kaleeto markaa isticmaalaan chatka badanaa waxaa isticmaalaa isha folderaa u kale isticmaalaa oo ah folderkaas in bar- maadaama soo default uu yahay meel bargaraam gooni afartaa bargaraamkaas oo project only ah project only oo gooni waa isticmaalaa shay luqad waa isticmaalaa project only oo lu- waxaa isticmaalaa content creation ah maadaama marka qaar content gaasa u dhiibto contentkaa soo abuuranayo soo abuurto adhaa content waxaan igu dar waxna iga reeb wixii qaladaan iga saar that means marka project only wuxuu kaa caawinaya meesha oo project ah markaas aa u tagtiin wax ka badan makuu keenayo marka project gooni ai oo isticmaala project iyo waxaa la dhahaa qaybka dhisaanka ka saabsan oo isticmaalaa that means marka projectyaasha la ku kala duwan yihiin project walba goonihiisa u tegi wixii asaga ku saabsan bes uu kaala hadlaha wax oo projectyaas kale ku saabsan ma kaala hadlayo marka saas u kala qaybsada qaybta defaultida mararka qaar waxaa laga yaabaa inaa xogaa ay kisto iskala sheekaysto sidoo kale marka tiktok ku jira ama meel aan meel aan mar ay kaleeto shay ugu cusub markaa arko amase waxyaalaha cusub la haysiina ama waxaan oo kaleeto waa qaayaa isaga ugeeya marka waa research aa kusoo sameeya shaygan muxuu ku ficayaa maxaa ku liitaa maxaa ifan haddii lacala oo kaleeto ani ablaawo kaleeto aan raadiyo kaleeto minaa dhex galo maxaa caqabada iga hor imaan karto maxaa research anitan wixii research ku saabsan oo dhan aa kasoo baaraa marka nolol maalmeedkayga ku dawqaya mooyaan laakiin anitan wax walba igu saabsanaa weydiiya laakiin waxaas marka horta waa ani ani soo dhistaa tusaale kale hadda markii anigo profile kaleeto aa dhisaa mise portfolio dhisaa mise dhiseen oo sameynayo kaleeto waa u tagaa waa usoo sheegay waxaa sameyn rabo waxyaalaha qaban rabo waxyaalaha lagaga baahan yahay wixii aan ku dari lahay that means marka xogta isoo siiyo waxaan rabin waa iska reebaa wixii rabana waa qaataa intaas laa ku samaystaan marka waxaan siinaa ruba een, caqabadaha marka la fiiriyo oo ai-ga dhinaca maaragta ardada oo kale ama asaamintyada marka loo diro oo kale waxyaabaha aad adiga ahaan la kulantay ama ardada kale ee kuwa fasalka aad la kulantay bal nooga waran Een, way jirtaa caqabadahaas oo kaleeto ee la kulmaan ardayda hadda waxaa jirta maay een, xiisad aan galayna oo la dhahaayo xadaar alislaam ardayda qaar waxay ugu shaqeeyeen j t b examkiina yacni macallimiinta qaar way ogyihiin waxa inaa j t b ugu shaqeysay iyo inaa caado ugu shaqeyso oo tahay qof soo dadaalo wax soo akriyay marka ardayda oo j t b ugu shaqeeyey iyo ardayda oo buugta akhrisa casharada akhrisa oo kasoo shaqeeyeen different ayaa u dhexeeyay kuwaas imtixaanka waxay keeneen naaqus kuwii oo cashirka soo akhriyana waxay keeneen natiijo fiican oo macalinka ugu talagalay caqabadahaasoo kale way ku imaan karaan ardayda inta badan jtb-ga boqolkii boqol extimekaasoo kale masixi karo macalimiintana way fahmayaan ansiyo sabrin haddaa fiir dib ugu laabto dhibaatooyinka uu aiga keeni karo aaday u badan tahay ani ahaan haddaa ka hadlo as programming ama computer science ahaan waxaa jiro ardayga in mararka qaar fahamka ama asaaska programming languageka uu ka dhumo so because aiga wuxuu u isticmaalaa inuu assignmentiga loo diray assignmentigii oo kale inuu dhaho assignmentigan iyo xali then assignmentigii markuu xaliyo ardayga meeshii laga rabay inuu fahmo waxaan waa code inuu fahmo soo u shaqeeyo waxa dhan ardayga wuxuu sameynaa bastive keliya soo bastigaas dhibaatooyin badan ay keenaan soo eraris uu keenaa fahamka erariska xalkooda haddana wuxuu la aadaa inuu aiga xaliyo sidoo kale fahamka asaasiga programmingkana qofka uu ka dhumaa sida luubiskii maxaa lahayay dat structurkii algoritmkii wixii dhan inuu fahmo aada uga dhumaa soo dhibaatooyinkaasaa jiro sidoo kale dhibaato sax haddaa ka hadlo waxaa jirto mar semesterkii saddexaad jaamacaddiina ahaaya jeclahay ee aygana markaas faham saayida ma ka haysan markaasaa ku cusbaa waxaa dhigi karaa ardada markaas waxaa kamid ahaa koobi baastiga sameeyo xiisad marka xiisadaha kamida ustaadadas kheyr la siiyo cashirka inta badan sharaxaad dheeraada maka bixin jirin soo ardayga asaga inuu research sameeyo wax raadiyo ay nagu tababari jirtay dan maalin maalmaha kamid a assignment waxaa jira galaaska dhexdiisa looga shaqeynaayo no internet like wax dhan ma jiro combyuterka internetka waa ka xiraysaa moobeelka xaggaa dhige sas iyadoo ay tahay haddana waxaa sii sameeyey waxyariisoo qisha like ardada badanaa qish way sameeyaan walow laga fiican yahay so waxaa sameeyey inaa mobilkii maclimadda u dhiibo asagoo internet ku furan yahay then combyuterka meel geesa la fadhiisto kadib koodkaa xalinayay waanwaa ag i sameeyey dan waa la imaaday waxaa usoo bandhigay maclimadda assignmentiga garabtay laakiin waxaa ardayda kale uga duwanaya dhihi karaa waxyar fahmaa kasoo qaatay because waxaan inaa sharxdaa lagaa rabaa soo u shaqeynaayo waxyariisa faham ka soo qaatay waa ula imaaday maclimadeena maasha allah aaday u ogeed inaa ee ay ku sameeyey isla markii markay aragto way fahamtay okay waxaa la dhah explain waxaan ee ay ka keentay ma ka keenaya okay explain aa la dhah explainkii marka wax hadda redna aa ku samaysa ee ay dan isla markii aa gudbinaysid sharxaad saa'ida ma ka haysatid fahamkaagu wuu kooban yahay wax yar markaa sharxaa la dhah okay layn hebel iga tartar si kale iigu soo xali hadda anoo kula taagan su-aada iigu adkaatay waxaa dhigi karaa marka caqabadihii ama dhibaatooyinka a kala kulma ee ayaga kamid ahayd midaas aada umahadsantaa cabdixamid waayahay caqabadiisa marka la fiiriyo ani laba mid aan kusoo koobaa mid wehsi waa wehsi oo keenaa ama caajis tan labaadna waa maskaxdu istaag ka dhigaa yani qofka inaanu fikirin oo problem inuu xaliya aanu isku dayin tusaale ahaan xilliga ee ayaga ka hor haddii assignment lagu diro ma wax uun soo samee lagu yiraahdo waxaas haddii tusaale la iska rabo bisha shan iyo tobankeeda bisha kowdeeda isku dayaysa inaa xaliso wakti u raadinayso buugaag soo akri hebel waac meel kasta ka raadi hadda laakiin iska seexo markii bisha shan iyo tobankeeda habeenkaas yaad intuu dhiibtaad tuure wixii faham fiican kama haysatid yani waa marka dhanka qaldana loo isticmaalo laga fiiriyo so maskaxdu fariisinaa wuxuu ka dhigaa maskaxda qofka inaanu fikirin hal abuur yeelan karin waxbana soo saari karin iyo wehsidoo ah wixii qofka inuu ka caajiso yirahdo beri baa sameynaysaa beri dambaa sameynaysaa isku haleyn oo asiga isku haleynaya darteed soo labadaas caqabadood ugu waaweyn oo ay soo heesgelayaan sida ay hadda walaashii sheegayso kale way jiraan qaaraan sheeko ku maqlay iyo qaaraan anugu arkayba way jiraan midaan sheeko ku maqlay waxay tahay ustaad professor ardayo wuxuu arday ku dhow soddon iyo shan arday inayadaan filaa iyo wuxuu u diray si uu u tijaabiyo yani aigu ka xakameyn waaye isticmaalkiisa uu ka xakameyn waaye marka soo ardayda markaa u tijaabiyo wuxuu sameeyey assignmentii u diray assignmentigaas marka waa word ahaanu ugu soo diray wordka marka bajkiisa waraaqada waa caddaan fartana waa madow sooma qayb yaroo hoose wuxuu ku qoray far cadaan far bejka u eg oo cad yuu ku qoray markaasuu qoraalkuu ku qorana wuxuu ahaa wadan wadanka hadda ma xasuusan karo wadan hebel wax uun ku saabsan jawaabtaada kusoo dar yani e aigoo la hadlaa mogta qofka e ai weydiiyo hadhowti waxaa laga heli dhex laga dhex heli doonaa macluumaadkaasaa laga dhex heli doonaa so far cadow kusoo daray wadan hebel macluumaad ku saabsan jawaabtaada meel uun ha uga jirto so ardayga muxuu sameeyey kobiyaa la dhahay bastiyaa lagu dhahay farta cadaanka uma jeedaan ayaga sooma ma muuqanaysa dee kobi basti so soddon iyo shan ay ahaayeen soddon iyo saddex ka mid ah wadankii waa laga dhex helay yani jawaabahooda waa laga dhex helay wax khuseeyana maaha asaamintiga khuseeya maaha laba qof ha ka badbaada so waxay tusinaysaa ku tiirsanaanta ardada ku tiirsan yihiin heerka ay gaaraysa macnaha ilaa iyo heerka ay gaarsiisan tahay tan kale anina macalin ahay sometime mararka qaar waxaan dhigaa maadada i c t ga iskuulla iskuulka gobolka banaadir iskuul ku yaalan dhigaa waxyaaba aan diro waa arkaa oo looga soo shaqeeyo oon dareemayo asiga lagu soo xaliyo oo dareemaysid ardayga oona fahamkaysanin dugsiga sare maadada i c t waxaa ku jiro luqadda pythonka ku jirto wixii aada fahamsiineysay ku xiiqaysay waxaa arkaysaa in lagu soo xaliyay bahalkii lagu keenay waxyaabaa lagu xart lagu garta waxaa kamid dadka python yaqaano ee ayaga markaa u dhiibto qeybta u dambeysa wuxuu kugu qoraa waxyaroo caloos kugu sameynaya calooskaas wax macnaha ma ku fadhiisayo waxay ku tusinaysaa waxaan inay dhammaadeen meesha ku egyihiin ku tusinaya laakiin haddii laga saaro koodka uu kuu shaqeynaa qofka taa weydiisa waxaan maxaa waye ma fahamsana ma yaqaano anaga qabsatana waa arkay dad aan anigu wax u diro caqabadii haysata waa arkay tii sheekadana waa taasa marka caqabadahaas oo fara badan uu leeyahay cabduqaadir aan siinaa markaan cabduqaadir haye caqabadaha ay leedahay isticmaalka e ayada waxaa ka mid ah inaysan ardayda garanayn sida loo isticmaalo e ayada naftirkeeda tusaale ahaan kaleeta ardayda hadday u baahan yihin inay program ama howl ay ka qabsadaan e ayada ay u weydiinayaan si normal ah aysan u weydiinayn sidii ay u helaan waxay u baahan yihiin taasoo sababaysa marka inta badan in ardayda jawaabo qaldan ay helaan ama aysan helin wixii saxda ay u baahnaayeen marka waa wax gooni loo barto la bromit engineering oo haddii qofka uu bartay ka caawinayso isticmaalka aayada weliba sidii saxda ah oo una ku gaari lahay ahdaaftii ujeedinka u baahan yahay marka la joogo ee ayga caqabadaha yacni ka arday ahaan ah kala kulanna aaday u fara badan yihiin wax la koobi kara ma ahan horta oo ku tiirsanaan badan jirto dhanka ardayda aadaan ugu tiirsannahay oo yacni caqabadahana waxaasay ka imaanayaan sida exaamiskoo kaleeto markii ardayga exaam loo diroo kaleeto intuu qish ku sameeyo exaamkii sawir ka qaado oo u diro maybe waxaa laga yaabaa jawaabo qaldan inuu siiyo uus jawaabihii saxda ah oo laga rabo uusa siinin saasay tahay ee ayga sidii horena ma ahanoo waagi hore lama kala fahmi jirin elektroniga qalab kalaa lagu hubin jiray yani waxaan in ee ay laga soo qoray in kaleeto hadda caadi baa loo dareemaya xataa qofka markuu aqriya wuu fahmaya waxaan inay ee ay yihiin iyo in yacni meel kale laga keenay marka dhacdooyin aada u fara badanaa la kulannaa maalin kasta sida exaamiska in lagu qishoo kaleeto arday badanaa exaamiska u qishaan dhibaatooyinkaasna aaday noo saameysaa marka e aiga negatifkiisa wuuna fara badan yahay dhanka wanaagga markii loo isticmaalana waxyaaba badan baa ka faa'iideysaa marka ardaydeenna xoogaa maskaxdoodana xoogaa way yareysay oo ma fakerno wax markiina loo diro oo kaleeto ardayga meesha uu ka fakeri lahaa intuu meel fariisto mawduucan sidee u diyaarisa oo asaga falanqeyn lahaa nafsad ahaantiisa wuxuu isku dayaa qaybta ugu badan inuu e aiga siiyo uu yidhaahdo mawduucan adiga ka hadalba hadhowtiina wixii asaga usoo qoro keliya koobi baasti intuu soo dhaho uu keeno marka caqabadihiisa aaday u fara badan yihiin cabdinaasir dhinaca caqabadaha la tilmaamaya xaggaaga bal ka waran walaa horta caqabada waa badan yihiin laakiin caqabada waxay ku xiran tahay si aad ula macaamiltantiin ana hadda waxaa xasuustaa caqabada hadda dadka boster a social media soo dhigay laba maalin kadib baa arkaya caqabada i qabsatay dadmiina marka lix labaatan june ay ahayd bosterkaas gacanteeda ku sameeyay kow luulio arbo inaa boster sameeyo marka waxaa sameeyey bosterka maadaama labada ay yihiin maalmo dabaaldeg bosterkan wax kala to dadkan soo dhigaan wax oo duwanaado dadmiins marka waxaa dhaha jajabitanta uti waxaa u qoray qoraala u qoray shan qoraal ahay shantaas qoraal xoogaa kasta faahfaahin iyo siiya nabad iyo waxyaalahaas ku jirtay marka list ahaan u tirinaya oo calanka soomaaliya kusaan u wareegsan ku tirinaya markaa u dhiibay faahfaahinta iyo siiyaan ma akrin isla markii sawirka markaa qaatay remove background ma ku sameeyey meeshaa dhigay qoraalkii qoraalka marka ani background qaybta hoose ugu talgalay qaybta korna waxaa siiya qoraalkii calanka waxaa la isku dhex jirto imejyaal kale kusoo daray ee kamno kale waa bosta garayay maalin kadib baa qoraalkasaan u fiiriyey aan soo dhaweeyeyba shantii qoraal aan qoraaliya fahmaya inta kale wax laga fahfaahmi malaan qoraal isku dardarsan le waayo wiilaa marka waa tusay oo markii la joogo qoslay kulaha laakiin qofku markuu bosterka arko automatic qoraalada yarka ma akrinayo laakiin dadka badan waxa usoo ficilin wayan kulaha qoraalada kale la akhriyey shanta qoraal waa la wada socday marka ana xitaa isweydiiye marka marka dambeeto waxaad waxa fahmay dadmiins marka waxaa qaataa marka markaa su-aal weydiinayo su-aasha waxay u qaabataa mar qaar inaa hal sucaal weydiiyo horta toban daqiic ma waa la sheegeystaa kadib su-aasha saa research uu weydiiyo saddex saac afar saac ku qaataa waa baaraa su-aashaas baaraa meel walba kasoo baaraa aniteen fikradeyda waxaan saa ma ahan saanaan u fahansanahay ultim aan u fahansan wixii ah, qaarna ka qaataa qaarna ka tagaa dadmiins markaa qaadana xitaa badanaa dadka gobbaas samay miyihi koos markii wax lagu dhahayo gobbaas markaa samaynaysid waxyaalo ah waxa wata uu la socdo oo mar qaar uu adaa isheena arki karin la ogaan karaa jirto waxaa isku dayaa qoraalada marka markaa qaadana xitaa in aanad gacanteeda ku qorto oo note aa soo qaad gacanteeda ku qorto then waxaan ka tagi karana ka tago waxaana aan ku darsan karana ku darsado meel qaar qoraalsa u u socdo qoraalaa ku darsadaa oo asagoo soo igu soo darin wixaan fikradeed ahnu ku darsadaa wix fikradiisana waa qaataa adminis intaasaa ku samaysta badan caqabo badan ma kala kulmaanay Ee, faaduma bal xaggaaga maxaa caqabado jira ama aada la kulantay horta wax walba adduunkan yaal waxaa waa silaax dooxadayn waay yacni dhan wanaagsan uu leeyahay dhan xunna uu leeyahay sas lamidana chat gpt ama ai guud ahaantiisa si wanaagsanna waa loo isticmaali karaa si xunna uu leeyahay ama eg- yacni wax xun waa ka heli kartaa wax wanaagsan waa ka heli kartaa dhibaatooyinka ugu badan ee hadda lagu qabo waxaa ka mid ah anaga waagii iskuulka aan soo dhiganayn ama high school ha noqdo ama kasii hooseeye wax chat gpt la dhahaa ay waxaan zaa'id ma ahayn hadda waxaa arkaysaa now arday dugsi dhexe ah ama fasalka koowaad ha noqdo oo macnaha dugsiga dhexe ama fasalada dhexe ha noqdo mobeel wataa cashir yacni su-aalaa la qorayaa maada maadadii rabta ha ku saabsanaadan isla markii wuxuu gelinayaa ja g b t kadib su-aalihii uu soo qoro macalinkaa lala wadaagaya waxaa arkaya markaa in jiilka soo socda dhammaantood anaga naga bilaabata ilaa kuwa naga hooseeyo ay noqdeen jiil caajisa ee ku tiirsan dhankaas aayada sababtoo qofka markuu asaga fikri u dhaho su-aashan maxaa jawaab u noqon karo xitaa waxaa arkay waxyaaba qaar oo laga fikrin arkaanta islaamka imise waaya su-aal ahaan loogu soo qoraa arday markaasuu gelinaya jad g b t waxaas waxay ahayd qofka islaamka ah dee inuu si caadiyana uu u yaqaano noloshiisa ay kamid noqoto marka caqabadihiisa ma lasoo koobi karo wayna fara badan yihiin aanin ahaan waa arkay wayna jiraan
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oo wax ku barno arday da-dooda u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxaa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home science dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardayda da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafad xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix أزي من سعى لخدمة القرآن
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey niyu alfursan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyu alfursan daltal kaninig ma tegin miya Ah, ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutaraa inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheeriya afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihi xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag badaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyu alfursan daltal kaniinigaan tega adro aasay saan kuugu caddeeyeen hee niyu alfursan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daawayhayso niyu alfursan dantal kaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyu alfursan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyu alfursan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xiriir eber lix hal shan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix hal shan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lix hal lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
maytaatuwaykiyo warandaaradeeni cadaar ku diirsada maytaatuwaykiyo warandaaradeeni cadaar ku diirsada dariskiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miyuu reed qaybihii dambe ee kaswadaag ayaad degta ku haysaan oo aad kala socotaan idaacadda himilo ee magaalada muqdisho muxuu yahay xalka aan ku hormaro saabiriin haddaa isku dayo ama idinla wadaago xalka ugu dhow oo lagu xalin karo dhibaatooyinka ee aygu leeyahay marka hore horta generationkeena sida lasoo wada sheegay waa generation sidaana la lahaa ama generation xoogaa caajiska ku badan yahay Een, run ahaantii waxaa dhihi lahaa marka hore ardayga waa inuu horta as- mas- een, maskaxdiisa waa inuu dhisaa waa inuu maxaa la lahayay ku tiirsanaanta ee aygu ku tiirsan yahay uu iska daayaa ee ayaga keliya waxaa loogu talagalay inuu ku caawiyo ama inuu qofka shaqooyinka maal daily maxaa lahayaa shaqooyinkaas inuu ka caawiyo so marka waxaa dhihi karaa marka koowaad qofka asagaa inuu maxaa lahayaa dhibaatadaas asaa xalin kara nafsiyan waa inuu marka koowaad sameeyaa waxa la dhaho laynin badan waa inuu sidoo kale bartaa ee ayaga marka la isticmaalayo waxaa jiro hadeeta waxaa umaleynaa walaalkii ka dhawaajiya prompt engineering waa qaabka ee ayagu la hadli lahayd Een, badanaa dhibkaas ay haystay xalay waxaan ii sameeya dadka isticmaalaan so prompt engineering haddii qofka uu barto waxaa dhihi karaa dhibaatooyin badana xalis maayo sidoo kale qofka se een, asagan hadduu isku dayo inuusan ku tiirsanayn soo xalka waa la helaa cabdiqaadir ansiyo xalka ugu dhow wuxuu noqonayaa in qofka uu miisaamo wax walba Een, isticmaalka AI-da iyo nolosha dhabta ah inuu miisaamo ousan AI-da ku dheeraan oo micnaha waqti badanna uusan gelin inta badan uu isku dayo maskaxdiisa inuu isticmaalo haddiisan qofka uu isticmaalo maskaxdiisa oo AI-daas ku dheeraado si beri ay kusoo laabo doontaa asigayna dhibi doontaa asigayna dhibaato u geysan doontaa bilcagsi halkuu faa'iido ka raadinaya asigay dhibaato ku noqon doontaa marka waxa ugu dhow waxaa in qofku wax balansi gareeyo waqtina AI-da isticmaalo laakiin waqti ugu badan oo isku dayo maskaxdiisa inuu maalo iskuna dayo inuu wax fahmo asiga markaan ansiyo rubahay caqabadaha yacni ha- waxaa lagu xali karaa waxaa weeye ee, in la sameeyo yani inaa boqolkii boqol la aaminin inaa yani maskaxda laga shaqaysiiyo oo noqono dad yani maskaxdooda ku tiirsan Ee, midda kaleeto qofka biniaadanka waxaa fiican inuu activity qaato mar walba maskaxdiisa ka shaqaysiiyo marka dadka ardayda dhalinyarada waxaa kula talin lahaa inay noqdaan dad activity leh oo maskaxdooda la kaashado ee iska yareeyaan isticmaalka aayga cabdixamiid aan siiyo waay caqabadahaas xalaalkooda horta ma sahlana qofkan wax taleefankiisa oo ku wato in laga ilaaliyana wax ciyaar ciyaara ma ah ama uu asagu iska ilaaliyaba ma sahlana laakiin xalka ugu muhiimsan waxay tahay qofku naftiisa inuu aamino waxaan inuu samayn karo asagu xalka keeni karo bahalkan ka hor waa waa la noolaa jire waxna waa la xalisan jire Een, waxyaabaha hadda la isticmaalo oo dhan hadday programming tahay hadday eh, multimedia tahay everything waa la sameyn jiray ayagoo weliba qurux badan marka qofka inuu niyadiisa maskaxdiisa uu aamino naftiisa uu ku kalsoonaado waxaan inuu sameyn karo Eh, waa tan koowaad tan labaad waxay tahay dadka een, macallimiinta oo kale inay aada u kontroolaan tusaale hadda qofka ee ayaga wax kusoo sameeyey waa ujeedaa waa arki kartaa keliya inaad tirahdid koodkan iyo sharax kuma fil kuma filna totally hadaa aragtid waxaan inay wax ee ay u diyaariyo yihiin inaad go-aan ka qaadatid haddaad macallin tahay so siyaabahaas iyo siyaabo kale lagu xalin karaa insha allah sabrina fartaagis sabrin maxaa ku dar lahayd Een, hal mar waxaa rabaa arrintuu buuga ka dhawaajiyana wax yar ka dhaho Een, hadday imaato macallimiinta inay ardayda ka celiyaan aiga soo aiga lagama celin karo sidoo kale een, ani macallimiinta waxaa ku boogaadin lahaaba xitaa ardayda oo hadda jaamacadaha ama kusoo biiraya inay baraan qaabka ay u isticmaali lahaayeen dariiqada wanaagsan in la baro haddii la dhaho ee ayaa la isticmaalin soo gaab badana imaanayo dunidana waa kaarayso dunida maanta inaad la socotid saa u- een, si aa ula socotid aiga iyo tiknolojiyadda cusub waa inaa mar walba isticmaashaa laakiin yee aan lagu tiirsanaanin qofku maskaxdiisa maxaa laha awoodeedu ka faa'iidaysto waa mahadsanta Ee, suheyb aan siinahay haddii aan isku dayo caqabadihii lasoo tirinayay in xal loo helo een, xalka ugu wanaagsan aniga sheegaya waxaa waaye in awareness laga sameeyo oo dhalinyarada een, ardayda wax baranaysa hadday yihiin dugsi hoose dugsi sare iyo arday jaamacadeedba in laga wacyigeliyo loo sheego oo ayaga in loo isticmaalo dhanka wanaagsan keliya oo aan loo isticmaalin dhanka kaleeto oo saameyn xun ku yeelanaya ardayga sidoo kaleeto in oo yacni markii macallimiintu ardayda wax barayaan ee isku dayaan ardayga inay u sheegaan inuu creativity lahaado uu asaga wax abuuri karo wax curin karo uu isaga fakero sidoo kale in ardayda loo qabto discussions fara badan ay ku dhisayaan maskaxdooda oo kobcinaysa aqligooda een uga maarmi karaan een dhanka xun ay u isticmaalayaan ee ayga markii la joogo een dhanka waxbarashada oo weliba xilliyada examiska in jaamacadaha ama iskuulada ay soo saaraan xeerar lagu xakameynayo ama lagu yareynayo isticmaalka ee ayaga loogu isticmaalayo dhanka xun siyaabo badan oo badana lagu xalin karaa marka waxaan rajeyneynaa in aa dhanka wanaagsan keliya u isticmaali doono ee ayaga saameynta xun uu nagu yeeshana iska tirtiri doono aan siiyo ee, gabagabada iyo xalka cabdinaasir hay ana waxaa dhihi lahaa xalka macallimiintii halkas kama imaanaya qofku ka imaanaa qofka hadduu isaga isku dayo inuu xalka isi raasto isaga ka go-an tahay dad minis ani hadda ai waa isticmaalaa laakiin percentageka ugu badan boqolkiiba soddonaa ka isticmaala ama boqolkiiba labaatan iyo shan dad minis marka ani fikradeyda keensado oo waxayga awato waxaan waxna igu dar waxna iga reeb s- fikrad ahaan lala wadaagaa dad minis haddaa ku qanci waaya xitaa fikradeyda qaadana markaas laakiin marka xalka wuxuu ka imaana qofka asaga inuu dadaal mooyaan oo manaha iska saaro waxaas inuu creativitygiisa lahaado oo fikradiisu la imaado anitam wixiis inuu xalisto dabcan waxaan su-aalaha ka imaanaya wax walbaa ka imaanaya dadaa ujeedinaysaa dadminis dadkan wax ay ku qanacsan yihiin siisi aada muhiimsan marka wax aad hadda ee ay ka keentay aada sharaxi karin dadminis qanacsanaan ma imaanaysa taas halkaas Ee, faaduma hay gabagabada Ee, waa mahadsan tahay ani waxaa kusoo koobaya laba xalaa oo arkay inay xal noqon karaan horta waa kala qaadayaa dadka ee ay isticmaalo dadna waa generation yaryar yaryar dee oo inay isticmaalaan xitaa ay qala tahay dadna waa dadka caadiga ah anaga camala jaamacadaha dhigtaan wax adag loo soo diraayo u baahan in dad la xaliyo taas marka imaado waa inaan yacni asaageen aanan ka harin sida sabriina sheegtay oo dunida aan wax la qaybsano isticmaalno wax si fiicanna aan uga faa'iidaysano anagoo ku talax tegaynin oo yacni heer caajisloyaashan aan noqono aana gaarsiinaynin markii loo soo laabtay ilmaha yaryar ee dugsiyada hoose ama dhexe dhiganayana totaliba in laga joojiyo ay iskuulaadka ka xarimaan inay isticmaalaan ay lasoo galaan aaladahaas iskuulka intaas waa xal u arkaa sababtoo ah ilmaha yaryar hadda hadday ku tiirsanaadaan hadhowna way adkaanaya maskaxda waxay la qabsataan lay rabtaa anaga hadda maalintaa bilaabaynay su-aalaha qaar inaa weydiino waa ka xishoonaynay laakiin maanta wax kastoo nagu soo dhacay inaa weydiino way noo fududahay saas darteeda marka iyagana hadday maanta kusoo bilaabaan waxaa waay noloshooda way la socon ele intaasaan kusoo koobaya xal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag tan iyo kulanti dambe nabadgelyo